waxaan isleeyahay madaxweyne ruuto hadalkiisa waxaa ka horreeyey kulan ay yeesheen isaga iyo madaxweynaha uganda museveni yuberi museveni toddobaad ka hor oo ay uga hadleen arrimaha soomaaliya iyo amniga soomaaliya waxayna ka muujiyeen walaac iyo welwel xooggan ooy runtii aan malaynaya heerkii ugu sarreeyey inay ka muujiyeen william ruto hadda markuu tegey maraykanka wadahadallala soo yeeshay hadalkiisa oo markuu maraykanka ka soo laabtay iyo markuu maraykanka xagga joogay iyo markaad isku darto qaabka wax u socdaan waxaan isleeyahay walaaciisu waa walaac jira oo ku dhisan xogta iyo xaqiiqada ay soomaaliya ka hayaan madaxweyne xasan sheikh waxaan ognahay inuu ku laalaabanayo waddanka kenya bilihii ugu dambeeyey oo weliba si maaragtay aad u malayso in xaalado deg dega jiraan darteed ugu laalaabanayay waana isleeyahay inay qayb ka tahay amniga soomaaliya iyo sida maaragtay soomaaliya uga samata bixi karto dowlad ahaan bedelka admis ay u heli lahayd wax lagu bedelo marka dareen jira weeyaan soomaaliyana umaleymaa inay isku filan tahay bixitaanka admisna khatar weyn oo runtii soomaalida aad u malaysa inay inkirayso dowladdeedu laakiin shacabka soomaaliyeed wadamada deriskaiya dowladaha caalamka ee soomaaliya maaragtay daneeya ay u jeedaan ayaa muuq waxaa muhiima horta in marka hore aanu sheegno soomaaliya in adduunku hagraday welina hagranayo soomaaliya waxaan malaynaa waxay safka hore ka tahay ama wadamada waddanka africa waddanka ugu badan ee dagaalkan alqaacida iyo argixisada la jira waa soomaaliya dagaalka kula jira wadamada kale soo raaca godaanay ka yimideen laakiin soomaaliya waddanka ugu cimriga dheer khatarta ugu badan ay wajahday qolada ugu xooga badan ama ugu dhibka badan ama ugu khatarta badanna dagaalka kula jirto dowladnimadii soomaaliya ay khatarta ku hayso waa waa soo waa al-shabaab iyo soomaaliya waxaad u malaysaa marka awoodda uu adduunku siinayo uu siinayo maaragtay wadamada soomaaliya oo kale uu siiyey soomaaliya inuusan dhibic ka mida siinin ciidamada loo dhisay haddaad fiiriso iraaq iyo afghanistan oo dee maaragtay aan ognahay afghanistan dhaqaale ayada ka imaada inaysan ku dhisan iraaq inkastoo waddan shidaalle ah waxaad malaysaa soomaaliya in fraction ka mid a ama one percent ka mid a dhaqaalahaas lagu bixin soomaaliya o dhan ba ciidanka loo dhisaye security architectureka aan u malayna dowladdii farmaajo lasoo bilaabay waa wax soddonkun ka hooseeya oo aan koonfurta soomaaliya ku filnayn marka waxaa malaysaa horta soomaaliya niyow hagar iyo hagardaamo iyo gacan hoosaade iyo gacan bixe ayay ku jirtaa waxaa isku hela marka soomaaliya adduunkii oo weli dan weyn ka soo yeelan soomaaliya iyo soomaalida oon danteedii garan weli taasina waxay keenaysaa in soomaaliya awoodda ay had maanta ku tashanaysay ahayd ciidamada admiso toddobiyo tobanka sano difaaca iyo bayska difaaca soomaaliya amni ay u ahayn tiirarka u ahayd oo runtii keligoodna laga fiirin maayo askariga qorayga wata iyo ciidamada hubaysana lebisan laga fiirin maayo marka admis laga hadlaya waxaa laga hadlayaa dhaqaalaha lala garab taagan yahay ee boqolaalka milyana ee wadamadaas reer galbeedka ay ku siinayeen admis oo haddii maanta meesha admis meesha ka baxdo aan lalahayn dhaqaalaha soomaaliya loo weecinaya marka in la yidhaahdo soomaaliya shabaaba maaragtay afghanistan oo kale noqone waxaan isleeyahay suurtagalnimadeedu aaday u sarraysa laanna soomaaliya ciidankeedu kuma filla inuu difaaco xarumihii iyo fariisimihii ay ka baxeen admis tan kaleo runtii muhiimkana waxa weeyaan laba sano kadib al-shabaab dagaalkii soomaaliya ay kula haysay dowladda xasan sheekh xaguu ku dambeeyay laftii su-aalaha marka qaymaynta iyo qiyaasta iyo qaabka dowladda soomaaliya u samey uu dhaqdhaqaaqeedu yahay iyo markii la fiirsho waxaan is leeyahay dareen iyo tuhin jira weeyaan in laga cabsado soomaaliya inay gacanta u gasho alqaacida talibaan waxay rabeen inay isku maamulaan shareecada ayuusay u aaminsan yihiin dalkooda ku maamulaan haddaan marka soomaaliya usoo laabanno al-shabaab waa alqaacida awoodda ay leeyihiinna ma ahan awood keliya ee waa waxa weeyaan isku tashi iyo tayo ciidan iyo sirdoon iyo dhaqaaley leeyihiin oo runtii joogteeyeen dowladda soomaaliyana uma dhisna sidii dowladda afghanistan oo dhaqaalo badan iyo ciidan badan oo maanta meel u yaallaa ma jiraan marka haddaad isbarbar dhigto awoodda ciidamada soomaaliya awoodda al-shabaab al-shabaab ayaa ayaa effectivesaban oo tayo badan markii loo fiirsho awoodda ciidamada soomaaliya tir ahaan ciidanka soomaaliya saddex ujibaar badan intaan ka xognahay dhaqaale haddii la yidhaha dowladda soomaaliya saddex ujibaar ka dhaqaalo badan laakiin dowladda soomaaliya oo corruption iyo musuq iyo ciidamadii soomaaliya runtii tayo xumo badani ku jirto kala daadsan badani ku jiro oo maanta la dhihi karo ciidanka soomaaliya oo labiiyo tobankii afar iyo labaatankii bilood lasoo dhaafay xooggii iyo nafuudkii miisaankii la rajeynayay ay ay runtii maqan yihiin anigu shaki weyn ayaan ka qabaa inta badanna labadii sane halkii sane lasoo dhaafay waxbaan ka qorayay waana muujinaya cabsida jirta inay soomaaliya meelo badan oo kamida ugu yaraan meelo badan oo kamida ay suurtagalta inay gacanta u gasho al-shabaab dhammaadka sanadkan ilaa bilowga sanadka soo socda haddii baysan aysan khatar weyn gelin jiritaanka dowladnimada soomaaliya haddaad fiiriso maanta dib u dhac weynaa ku yimid meel kasto ama inta badan ciidamada soomaaliya al-shabaab ay ku soo weeraraan anagoo ognay ka tira badan yihiin oo ciidanka fariisintaas joogaa uu badan yahay khasaaraha iyo dhibaatada ciidanka soomaalida gaarta aad u badan yahay macnaheedu marka waxa weeyaan ciidanka soomaaliya intelligence markii la yidhahdo sirdoonka ciidanka soomaaliya aad u hooseeya sababtoo ah maahan ciidan in lasoo weeraro oo ciidan awood leh oo ku soo weeraro oo xaruntaada yimaado odoonka war haynin inta badan saasaa dhacdo qalabka ciidanka soomaalida markii lasoo weeraro al-shabaab way ka qaataa taas oo dhowr waxba loo xeerin karo inay tahay xog ogaalnimo xun ciidanka hayso tababar xumo ciidanka haysa iyo dayac ciidanka soomaaliya haya al-shabaab marka waxaad u malaysaa labadii sano baacsigii galmudug iyo hirshabelle lagu baacsanayay oo dhul badan laga xoreeyo la inkiri karin in haddana maanta ay dib usoo usoo waacdeen oo dib usoo laabteen oo webigan beledweyne iyo isku xidha jowhar iyo buuraburte al-shabaab maanta ay ka gudbayaan dowladdu waxa waye single minded waxaad malaysaa madaxweyne xasan sheekh inuu yahay qofka keliya ee dowladdan u fikira ama maaragtay awoodnimada dowladdu ku koobanta hadduu marka siyaasadii ku mashquulo maamul goboleedii ku mashquulay waxaa muuqata in laga inaysan awoodii ciidanka soomaaliya dagaalka shabaab laga mashquul marka haddaan isbarbar dhigno baalansi garayno dagaaladii labadii sanee lasoo dhaafaan arkaynay al-shabaab iyo dowladda soomaaliya shabaab ayaa ku taya sarreeyey markii la yidhaha howlgalka iyo taatiga ciidamada dagaalkooda markii la yidhaha cadad ciidan markii la yidhaha dhaqaalo iyo markii la yidhaha aalad iyo hub ciidanka soomaaliya saddex ujibaar badan iyo weliba daroon iyo wadamo badan kaalmo ka helay marka waxaan isleeyahay leadershipka hogaankay ku xiran tahay kalsoonida iyo moraalkay ku xiran tahay askari saddex bilood tababar la siiyey oo madaxiisa waxa la yidhaha mushroom haircut timisu ay kala taagtaagan yihiin oo laga yaabo inaan la barin aakayga aniga waxaan joogay gobolada dhexan tegey dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafo waxaan la kulmay saraakiil dagaal loo waday iyo askar wiilashaasu inta badan aakayga xataa waxaan malaynaya xabad nool inay ka rideen ma u malaynayo iska dhaaf inay dagaal xoog lahoo lagu tijaabiyey ay galaan marka cabsida abuuran iyo iyo iyo maaragtay kalsooni darrada ciidamada iyo qorshe xumada ciidamada soomaaliya ka jirta ayaa u nugleynaysa ciidankeenu inay ka awoodi liitaan al-shabaab oo toban jeer ka awoodi ka tiraya ama ka tayaya soomaaliya markastoo hadlaysa waxay leedahay waa isku filannahay adduunkuna wuxuu ogyahanaysa isku fileen marka ka soo qabo dhaktar dhakhtarkaa war qabo dee ku baaray oo dhiiggaadii baaro caafimaadkaadii baar oo kule waad xanuunsan tahay ee aad leedahay maya waan xanuunsan ma xanuunsanina waan wanaagsana soomaaliya waxaad u malaysaa inay denial ku jirto inkiraad buuxdo oo indhacadaysa inay leedahay waan isku filannahay ka soo qabo maanta ciidanka etoobiya waxay joogaan gobolka bay iyo gobolka bakool oo dhan gobolka gedo ayagaa jooga somaad garan haddii maanta ka soo qabo shiran waxaan u malaynaa soddon iyo kowda bishan oo dhowr bir nooga dhiman tahay ka dhici doona adisababa shirkaas waa shirkii finalkii ugu dambeeyey haddaana qaldanayn soomaaliya la rabo inay kusoo gudbisato qorshaheeda amniga ee waddanka ay rabto inay ku sugto ku ilaaliso amnigiisa markay aad misbaxdo maxaa uga diyaarsan soomaaliya maxaa qorshe ku ah wax shir la yidhahdo laba jeeray soomaaliya ka baaqatay oo dowladdan xasan sheekh ay ka baaqatay inay soo gudbiso shirkan adisababa ka dhici doona waxaa la waxaa laysugu imaanayaa intimaad weyna la siinayaa oo soomaaliya maxaa kuu diyaarsan waxaa la rajeynaya dowladda soomaaliya inay tiraahdo ciidamada etoobiya ha iga baxeen sababtoo ah soomaaliya etoobiya iskuma fiicna adisababa iyo muqdisho hadda xiriirkooda ma fiicna hadday baxaan inkastoo aaminsanaha etoobiya inay meelo badan ku hari doonto laakiin laga yaabay si soomaaliya ugu caddayso waxa ay uga filan tahay waxay u qabanaysay adduunkana tusto haddii soomaaliya ka tagto inay qatar weyn geli doonto meelo inay ka baxday suurtagal tahay soomaaliya waxay weydiisatay xogta aan hayo uganda iyo kenya iyo inay buuxiyaan meelaha etoobiya ka bixi doonto way ka cuslaysteen sababtoo ah waddan doonaya ma jiro inuu waddan kale barabixiyo marka soomaaliya denaygan ah waa isku filannahay iyo annagaa isku filan waxa weeyaan waa waxa adduunku la yaaban yahay oo walaac ah meel shirta fariistan waxay leedahay annagaa isku filan waana la ogyahay iskuma filan maahane soomaaliya aniga waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh hadday xuduuddooda jowhar ka dhigtaan oy dhahaan aan horta aan samaysano green line haddana aan samaysano red line oo jowhar ka sokeeyo on difaacno haddii meelaha kale aan soo difaaci weyno waqtiga ka fikeri lahadaa lagu jiraa ciyaar bay ku jirtaa dowladda soomaaliya markii amniga laga fiirsho laanno khatarta soo socotaa waa qof kasta u muuqda